bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu akhyaari ha ka dhowaada barnaamijkii kulanka warbaahinta warsan oo isin dhugusasan hamiin kasta saadan oo kale markii la kureebo hamiinnimada jamaada ee sabtaga hooydaasa hamiinnimo arbaawiya khamiisa galaayta taariikhdan iyo ka beeganta tumi sagaalka bilo lamaad sannada labada kun iyo labaatanka qodobada oo ka barnaamijkan ku dhugunsudi doontaan hoo ilaahay karaal nagada waliba ku mid aha shirkii wasaaradaha xanaanada xoolaha dowlad goboleedyadii dowladda federaalk soomaaliya oo baydhabo ku dareeray oo geegilaha ku gebagabaayey barnaamijkii ku dhugunsudi doontaan waraysi dheer oo ka eedan shirkii geegilaha ka gebagabaayey magaalada baydhabo saasaata waliba barnaamijkan ku dhugunsudi doontaan hoo ilaahay karaal nagada walgorodka iyo siyaasiyiinta beel ku tirsan beelo dego deegaanadan koonfur galbeed soomaaliya oo baaqanderi maamulka koonfur galbeed soomaaliya barnaamijkii asiinka gudbii doona hoo ilaahay karaalnagada saasaata waliba dhugunsudi doontaan intii barnaamijkan hawada ka jara wasiir ku-xigeenka wasaaradda dastuurka xukuumadda federaalk soomaaliya oo galabto magaalada baydhabo ka daafuri doodka eedan reedan fiiriyooga dastuurka soomaaliya saasaata waliba dhugunsudi doontaan hoo ilaahay karaalnagada gudoomiyaha gobolka banaadir waana ee duqa magaalada muqdisho oo baaqandira bulshada ka dhaqan guud ahaan dalka soomaaliya oo ka eedan sidii lin kobciyii lahay dhaqaalaha dalka soomaaliya saasaata waliba dhugunsudi doontaan oo ilaahay kala arnaga wasiirka maaliyadda xukuumadda federaalk soomaaliya cabdiraxmaan ducaale bayle oo tababar hanhiri howlwadeeno ku tirsan shaqaalaha wasaaradda maaliyadda waanu ku hadali arrimaha maaliyadda xukuumadda federaalk soomaaliya saasaata waliba barnaamijkan intii hawada ka jarisin dheegi doontaan oo ilaahay kalaalnagada gudoomiyaha baarlamaanka golaha shacabka federaalk soomaaliya oo hahiri kolfadhigii lixaad ee baarlamaanka golaha shacabka soomaaliya barnaamijkii asiin gudbii doono khudbadii isu gudoomiyaha baarlamaanka isugu jeedii kulankii geegiyo weeldhadan baarlamaanka federaalk soomaaliya qodobadaas iyo walaagahani zaaidiya barnaamijkan dhugunsudi doontaan hoo ilaahay karaal naqd waliba barnaamijkaasiin saareyntan isiin kula dareersiyaayana maxamed cabdiraxmaan cabdulle maleele dhinac sanaadan waliba gacanweyn ku jeysadahaye wadaagkey cabdinaasir axmed mayow mar kale mar lamaata ku dhowaada barnaamijkaana kulanka warbaahinta warsan hamiin faylan kolka kalaa khiyaaraha ka dhowaada barnaamijkaana kulanka warbaahinta warsan hooseen qodobkan ka horee barnaamijka kulanka warbaahinta warsan shirka wasaaradaha xanaanada xoolaha ee dowlad goboleedyada dowladda federaalk soomaaliya ee ku dareeray magaalada baydhabo iyo geegalaha gebagabeeyey shirkun oo lanku hadalaayay arrimaha badqabka caafimaadka xoolaha nool iyo dhirta iyo daaqa soomaaliya iyo weliba markii ha gebagaboobay shirkun wariyahan muxudiin xasan maxamed xusni waraysiisu la weeladay wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha iyo dhirtii daaqa dowlada federaalk soomaaliya mudane xuseen maxamed xuseen badni oo walkuweydii waliyaabaha eedka diiradda lankasaaray shirkii ku dareeray magaalada baydhabo mudane wasiir baydhabo waxaa ka qabsoomay shir wasaaradda xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqa ee federaalk iyo dowlad goboleedyada maxaa looga hadlaya shirkan marka hore shirkan wuxuu ahaa runtii sidaan horeyba shirka baan uga sheegay sanadkii waxaan ku guulaysanay inaan samayno istaraatiijiyad maaragtay xanaanada xoolaha lagu horumarinayo soomaaliya sidii loo horumarin lahaa muddo toban sana ah ilaa marka mashruuc waxaa naloo keenay oo dhaqaale oo xoolaha lagu horumarinayo oo yurubian unionka soomaaliya dowladda ugu dhacday marka waxaan go'aansanay qaabkii hore aan u wadnay maana qaab kale inaan u samayno hadda waxaan keennay in mashruucii qaabkii loogu wada tashan lahaa iyo sidii loo fulin lahaa lagu wada tashado wasiiradii dowlad goboleedyada oo dhan oo wada dhan way yimaadeen haddana marata waxaan rajaynayna insha allah inuu maaragtay maxaa la yidhahdaa uu sidaas uu kusoo baxay waana fiican tahay xaalkiisa insha allah xilligan jiilaalka ah maxaa ku soo aadiyey biyarida abaarihii soo noqnoqday wax arrintaas la xiriira ma tahay oo maxaa loo
mashruucan hadda la samaynayo waxaa ku jira waraabka xoolaha sidii loogu samayn lahaa deegaanada maadaama reer guuraaga xoolaha si joogta a degan loogu samayn lahaa waxaa ku jira daaqsinka waxaa ku jira maxaa la yidhahdaa caafimaadkooda marka waa mashruuc comprehensive ah oo isugu jira qaybaha kala duwan marka runtiina waxaan rajaynaynaa inuu noqon doono mid shacabka soomaaliyeed ee reer guuraaga soomaaliyeedba ay ka wada faa'iideysan doontaa aad iyo aadna waad umahadsan tahay shukran markaan leenahay horumarinta xoolaha ayaa looga hadlay maxaa loola jeeda horumarinta xoolaha waxaa weeye xoolihii soomaaliyeed iyo xoolo dhaqatadoodii sidii loo wanaajin lahaa tayadoodii caafimaadkoodii waraabkoodii daaqoodii oo loo wanaajin lahaa maadaama aysan helin muddo soddon sannadood ah dawlad runtii u qabata marka maanta fursaddii baan haysanaa dhaqaalihiina waa naloo keenay insha allah sanadkan gudihiisna waxaan ballan qaadaynaa in waddankao dhan laga fuliyo barnaamijyadaas oo dhan haddii ilahay sidee dowladda federaalka gaar ahaan wasaaradda xanaanada xoolaha iyo dowlad goboleedyada mashruucan ugu wada shaqayn karaan waa barnaamijka loo fadhiyey waanu ku heshiinay si wada jirayna ugu wada shaqaynay dowladda federaalka hogaaminaysa dowlad goboleedena iyagaa deegaanadii jooga marka qaabkaan ugu wada shaqayn lahaa wixii labada maalmood loo wada joogay waanu ku heshiinay
goormee la qorsheeyey in la qabto mashruucan bartamaha bartamaha sanadkan ayuu bilaabanaya haddii ilahay idmo yaa idinka caawiya European Union
marka abaarihii badnaa iyo dhibaatadii badan dhici jirtay wax ma ka bedelaysaa xoolaha oo kale dhoofka caqabad ka jira insha allah saasaan rajaynaynaa waana ka bixi doonaa jiray kuwan mashruucan iyo mashruucyo kalena waa ku dadaalayna inooga baxaan aad iyo aadna waa umahadsantahay
weli barnaamijkan qaybasha hore iyo dhugunsada haytaan isla qodobka shirka xanaanada xoolaha ee dowlad goboleedyada dowladda federaalk soomaaliya ee baydhabo halahka gebagabeeyiyo kuguda jirna muxudiin xasan maxamed xusni weliba soo kaleetus waraysil weeladay agaasimaha guud ee wasaaradda xanaanada xoolaha iyo dhirtii daaqa dowladda federaalk soomaaliya mudane maxamed cumar nuur oo faahfaahin dheeraade ku biy shirkii ku dareeray magaalada baydhabo maadaama wasiirka usanay suurtagalna in waraysi dheer ususii warbaahinta warsan waa ku agaasay maxamed cumar nuur oo ku warbiyey unku horeyn walyaabihii inku muhiimsanaa eenan ku hadalaay shirkii ku dareeray magaalada baydhabo shirkan wuxuu ku saabsan yahay barnaamij la yidhaahdo inclusive local economic development ay maalgeliso midooda yurub qayb ka mid ah ayaa waxaa loogu talagalay lifestoga marka waayihii hore waxay ahayd mashaariicda la samaynayo hay-adaha ayagaa noo keeni jiray qaabka uu noqonayo laakiin kan wuxuu kaga duwan yahay waxaan isugu keenay maamul goboleedyada iyo wasaaradihii quseylay xanaanada xoolaha si ay ra'yigooda ugu dhiibtaan muhiimadaha hortuminta u leh horumarinta iyo xanaanada xoolaha iyo isla markaas baahida ka jirta deegaanadooda si mashruucu uu noqdo mashruuc dadka ayaga samaysteen runtii waa wax weynaa laga faa'iiday dadkii way shaqeeyeen laba maalmoodaa la shaqaynayay waxaa kasoo qayb galay wasiiradii qaabilsanaa xoolaha arrimaha horumarinta xoolaha ee dowlad goboleedyada agaasimayaasha guud niman farsamo yaqaano ah oo ka socda wasaaradaha dowlad goboleedyada ee xoolaha qaabilsan marka private sectorka maamul goboleedyada kala duwan ka yimid runtii waxay ahayd kulan wada tashi ah oo lagu soo bandhigayay muhiimadaha hortuminta u leh arrimaha horumarinta xoolaha ee dowlad goboleedyada iyo dalka iyo dalkao dhan marka la leeyahay horumarinta xoolaha maxay tahay maxaa loola jeeda horumarinta xoolaha waxaa loola jeedaa waa xoolaha runtii waa laf dhabarta dhaqaalaha dalka wuxuuna boqolkiiba lixdan ka yahay wax soo saarka dalka dibadda loo dhoofiyo isla markaasna lacagta adag ee dalka soo gasha boqolkiiba sideetan ka yahay marka laga reebo xawilaadaha marka muhiimad gaaray u leeyahay dhinaca dhaqaalaha bulshada isla markaasna dhinaca nafaqada iyo sugnaanta cuntada muhiimad gaar u leeyahay marka waxaa laga hadlayay suuqgeynta xoolaha sugnaanta cuntada iyo waxyaabaha ay u baahan yihiin xoolaha si loo horumariyo waxyaabaha ay u baahan yihiin xoolaha waxaa ka mid ah sida biyaha calafka xoolaha daaqa waxyaabahaasoo dhan ayaa ka mid ah xilligan jiilaalka ah maxaa ku soo aadiyey ma biyarada iyo abaarihii soo noqnoqday ma arrin taas la xiriirto oo wax looga qabanaya miya runtii qorshe guudaa ka socdo oo dowladda xukuumadda ra-iisul wasaare xasan cali kheyr uu mas-uulka ka yahay ee wado runtii waad aragteen guddi biyaha arrimaha biyaha ka hadlaa la sameeyey istaraatiijiyad biyaha ku saabsan ayaa la wadaa socoto oo la samaynayaa runtii wax ka qabashada awaaraha xukuumadda ra-isul wasaare xasan cali kheyre way ka go-an tahay howlahan wasaaradda xanaanada xoolaha ee wadana howlahaasi ayay kamid ayay ka mid tahay runtii mar kastana xukuumadda waxaa ka go-an inay xoogga saarto horumarinta waxyaabaha biniaadanka ama bulshada soomaaliyeed muhiimadda u ah isbeddelka cimilada iyo abaaraha soo noqnoqday waxay adkeeyeen helitaankii waraabka iyo daaqa marka tani siday fursad uga tahay mashruucyadan in xoolalaydu ay wax uga bedelaan
mashruucan qayb ayuu ka yahay dhammaan baahiyaha jiro wax kama qaban karo laakiin qayb ka mid ayuu wax ka qaban karaa sidaan horey kugu sheegay dadaalo kalaa jiro xukuumadda wado oo arrimahaasi awaaraha wax loogu qabanayo runtii istaraatiijiyadna ayaan ka leenahay waxaan dejinay la dejiyey istaraatiijiyadda horumarinta xoolaha oo runtii aad saaraysa isbedelada cimilada iyo dhibaatooyinka u geysato daaqa biyaha iyo wax soo saarka xoolaha runtii istaraatiijiyad cad ayaan ka leenahay wayna qoran tahay sidee dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada isaga kaashan karaan hawshan culus runtii saad u wada jeeday cid ka maqnayd ma leh dowlad goboleedyada dhan way ku dhammaayeen taasi waxay muujinaysaa ka go-naanshaha wasaaradaha ka shaqeeya arrimaha xoolaha ay ka go-an tahay in wax laga qabto arrimaha quseeya xoolaha runtii xiriir fiican aanan leenahay taasina waxaa ku cadaynaya in wasaaradihii oo dhan maamul goboleedyada halkan aad ku aragtay goormay la qorsheeyey in arrimahan la qabto hawsheeda la gudi karo
runtii waxyaabahan waxay ku caddahay qorshaha qaranka ee sagaalaad qorshaha horumarinta qaranka ee sagaalaad ayay ku caddahay iyo tubaha dalka u yaala runtii waana wax hore noogu degsanaa inaan arrimahaasi wax ka qabano yaa idinka caawinaya marka hawsha hawshaan waxaa caawinaya midowga midowga tan hadda aan u joogno midowga yurub ayaa caawinaya
marka muhiimadda xoololeyda ay u leedahay marka lasoo koobo maxay tahay mashruuca muxuu faa'iido u leeyahay wallaahi marka ugu horeyso waxaan ka fikiraynaa arrimaha daaqa iyo biyaha inaan xoogga saarno midda xigta suuqgeynta inaan xoogga saarno midda kalena arrimaha quseeya bulshada sida noloshooda kor loogu soo qaadi lahaa inaan keliya maaha dadka xoololeyda xoolaha badan leh bal waxaan xoogga saaraynaa dadka haysta xoolaha yar laba ari saddex ari digaaga dadka dhaqda aan xoolo weyn haysanin oo oo aadka u dhibaataysan xitaa inaan noloshooda kor usoo qaadno ayuu xooga saaraya mashruucan waxaa ka soo baxay oo la dhihi karo dowladdii iyo maamul goboleedyadii wasaaradda xanaanada xoolaha oo isugu yimaadeen oo natiijadaas bay ku kala tageen waxaa la dhihi karo maxay yihiin oo fikradaha runtii wasaarad walba waxay soo saartay hoolaha hortabinta u leh wayna noo soo gudbiyeen annagana waxaan fiirinaynaa waxa uu mashruucan ka qaban karo waayo horumarinta xoolaha waxay u baahan tahay dhowr bilyan oo dollar marka lacagtan yar lahaayo waa waa inta ku filan oo muhiimadda hortubinta leh ayaan ku qaban doonaa wayna soo gudbiyeen maamul goboleedyada arrimaha dhoofka xoolaha oo kale wasiirka mar uu ka hadlayay wuxuu yidhi sannaddii labada kun iyo sagaal iyo tobanka wax ka badan baan rajaynaynaa xoolaha in la dhoofiyo marka taasna maxay tahay ujeedada muhiimadda waxay tahay anaga xoolaheena waxaa lagu qiyaasaa konton iyo lix milyan waxay u baahan yihiin suuq geyn ay u baahan yihiin sanadkii hadda lasoo dhaafay saddex milyan iyo laba boqoloo neefaa laba boqoloo kun oo neefaa la dhoofiyey sanadkaana waxaan rajaynaynaa intaas in ka badan inaan dhoofino taasna waxaa lala jeedaa in la xoojiyo xoolo dhaqatada iyo la dhiirigeliyo xoolaha inay ku dhiiradaan si ay suuq fiican ugu helaan maya niyaho runtii waxaa shirkan kii ugu horeeyey ma ahan hadda ka hor waxaan qabanay sanadkii hore bartimi sanadkii lasoo dhaafay bartimihiisa waxaan ansixinay istaraatiijiyadda horumarinta xoolaha oo runtii maamul goboleedyada sidaan si lamid ah ay ugu soo qayb galeen kulligoodna way ka qayb qaateen marka wax hadda dhibaato ah oo jirta ma jirto mahadsanid
warshada sbuunyada shaakir shoobla shoobla haashineew sidee umaymay waa digeerka shugriya ku farhii faraha isbuunyada shiilalan gordaaya wel alo hadda shukri shaf dhuuri ka dhiga mahay liki shukri farxadii hadeeda fadaasa isbuunyada shiila ma ee inshaan shaakir isbuunyadiya siiba farmadoobaga shineew shaakirtana may atan shaakir wayboa warshada isbuunyadan katagida fayla soomaali
olow hoosaas ardaaba shugriya isbuunyada shaakir shakarlaan shakarlaan hadda iska hire isbuunyaalkaa saarasa warshada shaakir sharabti itayadiyo leyin bulshada shahaado ku eh isbuunyaalka shaakir jiif shaala shaalaysan hindurma shahaadhan hayna iyo isbuunyo shabshal banayn hayna shakalaan meelalanka seedow warshada isbuunyada shaakir isbuunyaal shawayba ku mid aha shaakir maxbuub five star iyo mumtaaza fiirmagoone anka kadanta isku fiiri farmadoobaga ini shaakir ee ileen bershooba shiila waxaa koobiyahay siday originaal farmadoobaga anka see warshada isbuunyada ee shaakir okiyaala magaalada baydhabo dhinaga bakiin gobob halka horjeedka warshada hashay fiska koowaad oo warshada isbuunyada shaakir iyo kala gudaha magaalada baydhabo yamayba usakiyaale bartamaga suuqa qudaarta xafiiska la maarnamayba usakiyaale boostaajada shabeelow bartamaashe ama walaay faahfaahintaas dheer kula xiriir teleefon lambarada shale eberli hal tumikow tumikow boqol soddon iyo seddex eberli hal tumi ikow tumi ikow boqol soddon ili ama teleefonkan ka dambeeya oo eh eberli hal tumi ikow tumi ikow boqol afartan ikow warshada isbuunyada shaakir shaakir
hamiin faylan iyo markale siin lahaa barnaamijkaana kulanka warbaahinta warsan qeybasha hor iyo dhugunsidaay tan waxaana ku tirsan walgoradka iyo siyaasiyiinta beel ku tirsan beelo dego deegaanada koonfur galbeed soomaaliya iyo weliba tabasho kumuujeega mas-uulka ka matelo xukuumadda dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya iyo sheegan inuun gudana waajibaadkii beela injeeyen kursiga uu sukaga matalow xukuumadda dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya gureedna weliba iyo baaq andiranga madaxda dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya oo ka codsadeen inuu laku jawaabo codsigii iyo hanjeysadeen maamulka koonfur galbeed soomaaliya الحمد لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد maanta oo ay taariikhdu dhahay sagaal iyo tobanka bisha labaad labada kun iyo labaatanka waxaa iskugu yimid beesha gaaljecel degan maamul goboleedka koonfur galbeed gaar ahaan magaalada madaxda ee kumeelgaarka ee baydhabo shirkaas oo ku saabsanaa shir wada tashi ku aajaan xagga siyaasadda iyo horumarinta iyo isku xirka bulshada iyo habka dowladnimada waxaan maanta meeshaan ay ka soo jeediyeen waxgaradka aqoon-yahanada odayaasha siyaasiyiinta iyo haweenka shir ay ku qabteen baydhabo kaa oo ku saabsan sidii aan ula macnaha macaamili lahayd sidee ula macaamili lahayd beesha maamulka koonfur galbeed oo ay ka mid tahay ummadda kami koonfur galbeed degan waxaa kaloo aan soo jeedinaynaa cabasho ku aadan mas-uulka noo matelo maamulka koonfur galbeed ee ah wasiir cabdiwahaab ku-xigeenka wasaaradda cadaaladda kaa oo aan ka tabanayno markii ay beesha iskugu timid arrin ku saabsan in ay siyaasadda iyo isku xirka iyo dowladnimada iyo horumarka bulshada ay ugu yeertay inuu kasoo qayb galo shirkaasi iyo shirar ka badan oo ka horeeyey oo dhallinyarada iyo odayaashu ay qabteen uu soo ajiibi waayey waxaan halkaani ka sheegaynaa mas-uulkaasi inuu gudan waayey waajibaadkii ay u idmatay beesha taa oo ku saabsan ka turjumidda dowladnimada iyo shacbiyada uu matalo waxaa kaloon halkan ka soo jeedinaynaa isagaas markaan meeshaan kasoo jeedinaynaa inaan nahay ummad u baahan maamul degenaansho iyo wada tashi taa daraaddeed ninkii noo matelay dowladda koonfur galbeed ee ah wasiir ku-xigeenka cadaaladda cabdiwahaab in uu ka soo bixi waayey waajibaadkan u idmanay dowladdu waxay ku jirtaa waqti oo kambeyn ah oo ay xulayso xildhibaanadii waxaan rabnay inaan kala tashanno qaabka aan u wajihi lahayn xildhibaanadaas xulashadeedii iyo wixii kaleo danaheena aan ka leenahay maamulka koonfur galbeed maadaama ay dhammaatay xilligii ee, sad- ee, kuraastii xildhibaanadii hore aan ugu leenahay noo matelay ee wax walba aan u igman jirnay ama aan u een, tala saaran jirnay annagoo hadda ah beesha maanta waxaan u fadhiisanay shir wadatashi ah kaas oo ku saabsan sidii aan u heli lahayn cadaaladda iyo shacbiyadda iyo dowladnimada Ee, wasiirkii noo qaabilsanaa isku xirka annaga iyo dowladdana wuu diiday waana uu aqbali waayey codsi walba ee usoo jeedisa beesha ee ku aadan in ay habraaca dowladnimada ay wax ku wajahdo marka waxaan leenahay dowladda koonfur galbeed waxaan ka codsanaynaa codsi ayaan waxaan u diraynaa maamulka sare koonfur galbeed madaxweyne cabdicasiis laftagareen in uu arinkaasi wax nooga qabto een, wasiirkaasna aan ka weynay cadaaladii iyo dowladnimadii uu nagu hagilaa isaga oo ka shaqaynayo wasaaraddii cadaaladda ayaan ka beel ahaan ka weynay inuuna cadaalad falo saas daraaddeed marka waxaan codsanaynaa in codsigeenna la aqbalo waxaanan ku rajo weynahay inay aqbali doonto maamulka iyo dowladda iyo madaxweyne cabdicasiis laftagareen wabillahi tawfiiq baydhabo xarunta maamulka koonfur galbeed soomaaliya waxaan halkan aan ka sheegayaa in beesha ay leedahay hal wasiir oo ku-xigeen ah wasaaradda garsoorka cadaaladda ee laba xildhibaan labadii xildhibaan waqtigooda wuu dhammaaday hadda waxa me- wa- dowladda noogu jiro waxaa waaye wasiirkaas markan ay beesha isku timaaday oo waqti badan ay fadhiisatay oo in badan arrimo badan inaan ka wada hadalnaan rabnay wasiirkii beesha matalayay ile meeshaan soomaalay waaye ninkii isaga ahaa ilaa hadda waxaan ka hayno ma jirto waan weyne haddaa loo yeero ma imaanayo shir kasta shirar badan aan qabannay oo beesha aayadaheeda iyo horumarkeeda isku xeerka dowladnimada xaquuqdeeda wax kasta inay ku raadsata ay rabtay ilaa hadda wa- meel kuma sheega karno marka meeshaan waxaan ka sheegayaa oon u caddaynayaa oon rabnaa annagoo dhammaan beesha gaaljecel dhallinyarada aqoon-yahanka haweenka kulliga anagoo isku duuban ninkaas walaalkeenna ah ee isku xirkii aniga iyo dowladda waan weyne markaan waxaan rabnaa in madaxa ugu sare xukuum- ee, maamul goboleedka koonfur galbeed soomaaliya mudane cabdicasiis maxamed xasan lafta gareen in arrintaas uu wax nooga qabto sida ugu dhaqsiyaa badan arrintaas in wax nooga qabto wabilahi towfiiq
meeshaan maanta waxaa isugu yimid ee, odayaasha beesha gaal jecel waxgaradkeeda siyaasiyiinteeda culamaawidiinkeeda odayaasheeda haweenkeeda Ee, waxaan ka cabanaynaa ee, aan rabnaa ninkii asiga ku-xigeenka cadaaladda waxaan ka tabanaynaa inuusan beesha diidi ooba inkir asiga cadaaladda ka shaqaynaya maanta cadaaladda ku tuntay waxaan rabnaa aan ka codsanaynaa dowladda kume- oo koonfur galbeed inay na tixgeliso odayaasha in waxgaradka na tixgeliso sida oo ugu habboon ay nooga soo jawaabdo wabilahi towfiiq
barnaamijkan kulanka warbaahinta warsan iyo welila daritan akhyaari wasaaradda dastuurka dowladda federaalk soomaaliya maalmugin damboy weliba magaalada baydhabo iyo kuwaday shirar lanku dooday qodobada dastuurka soomaaliya oo baahan inuu reed lanfiiriya qaybo shalgadisan bulshada ka dhaqan dowlad goboleedka koonfur galbeed iyo ku qayb galeen kulamadii ku dareeray magaalada baydhabo geeg waliba magaalada baydhabo hadeeray wasiir ku-xigeenka wasaaradda dastuurka xukuumadda federaalk soomaaliya mudane xuseen cabdi xalane usoona daafuri dood wadaagka eedan dastuurka federaalk soomaaliya gaar ahaan qodobada baahan in hadda reedland firia oo ku mid ah nidaamka awood qaybsiga dowlad goboleedyada iyo dowladda soomaaliya arrimaha dhaqaalaha iyo arrimaha amniga oo ee ku mid ah sagaalka qodob ee dastuurka federaalk soomaaliya ka jiran oo ilaa iyo hadda reed fiiriyow ka dareera wasiir ku-xigeenka weliba uso faahfaahin ku biyey howlaha wasaaradda dastuurka federaalk soomaaliya horyaala iyo qodobada haddaan baahan in reedland firia ee ka jiran dastuurka dowladda federaalk soomaaliya saas haatoonu weliba bulshada koonfur galbeed iyo guud ahaan bulshada soomaaliyeed ku codsaday in iyo fikirsho ka biiriyaan howlaha wasaaradda dastuurka federaalk soomaaliya kuwada guud ahaan dalka soomaaliya ka eedan sidii lan dhammaystiri lahaay dastuurka
agaasimayaasha wasaaradda iyo khubarada wasaaradda agaasimaha wasaaradda dastuurka maamul goboleedka koonfur galbeed dhammaan bulshada qaybaheeda kala duwan dhalinyarada haweenka kasoo qaybgalayaasha assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaan kadib galabta waa farxad howlihii aada ku hayseen maalmahan iyo shaqadii la xiriirtay dib u eegista dastuurka iyo arrimihii wacyigelintii ballaarnayd muddada soo socotay saddexda sano ah oo looga gol lahaa in lagu qabiyo tiro dastuurka bulshada soomaaliyeedna ay dastuurkoodu talo iyo ra'yi iyo ay ku lahaato halkaana lagu qabtay maalmihii lasoo dhaafay arrimahaas bulshada reer koonfur galbeed qaybaheeda kala duwan oo shirkaas iyo ma aragtay barnaamijkaas ka qayb galay sida wanaagsan iyo fikiradiinnii iyo maalmaha howlaha socday sida lagu soo gaarayso sida aada u qaybo badan oo talada aada soo dhiibateen qorshihii aada baad u mahadsantihiin sidaad la socotiin soomaaliya waxa ay maraysaa federaaleyntii dalka iyo qabyatirtii dastuurka meelo aada u wanaagsan shalay waxaa noo soo xirmay magaalada muqdisho sideed iyo toban maalmood shir socday masaa howlshaqo wasaaradaha heer federaal iyo hay-adaha kala duwan iyo xafiisyada sida xafiiska madaxweynaha xafiiska ra-isul wasaaraha taasoo lagu soo aruurinaya aragtiyadii kala duwneyd ee hay-adaha federaalka dastuurka la xiriirta arrimaha federaaleynta dalka iyo qodobada muhiimka ah oo wadaxaajoodka mase awood qeybsiga nidaamka federaalka ee ku xusan dastuurka ee la qabyotirayo arrintaasoo meel fiican soo gaartay oo la isla meel dhigay wasaaradihii iyo hay-adihii dhammaantood arrimihii ay dastuurka ka huseynhayay soo bandhigeen wasaaradda dastuurkana lagu soo aruuriyey kadibna qorshaha uu yahay la soo gaarsiiyo bulshada soomaaliyeed meel kastay joogto oo maamul goboleedyadii iyo xataa tuulooyinkii barnaamijyadan oo kale wasaaradda way fududaysaa wasaaradda way isku xirtaa laakiin dadka laga rabo in marka waxaas lasoo aruuriyey oo lasoo diyaariyey talada inay ka dhiibtaan wax ku darsadaan kadibna fikirkii ummaddii soomaaliyeed qaybaheedoo kala duuneyd ayuu noqonayaa dastuurka soomaaliyeed dastuur waa heshiis bulsho bulshada waxay ku heshiiso isla garatay dhaqan dhaqaalaheedii siyaasadeedii arrimaha bulshada waxaasoo dhan waxay noqonaysaa arrimo noqonahayo boqolaalka sano la rabo waxaad la socotiin soomaaliya cusub soomaalidiisa dowladii saddexaad mase nidaamkii saddexaad ay annagoo soo marnay marxalada kala duwan dowladnimo lixdankii lixdan iyo sagaalkii haddana dowlad military timid oo systemka si uu ahaa unitary system dowlad dhexe oo awoodho dadka ku baahsan burburkii markuu dhacay waxaa loo baahday mar kale dib in loo soo yigleedo dowladnimadii iyo nidaamkii waxaa la gaaray meel fiican maanta waxaa maraynaa in laga hadlo aayihii shaygii soomaaliya midaynahayay qof kasta oo muwaadin uu dhihi karo xaqan waxaa isiiye dastuurka marka waxaa laga maarmaan ah qof kasta oo soomaali ah inuu u istaago inuu taladiiso iyo fikirkiisa uu ku darsado dhallinyarada soomaaliyeed oo maanta boqolkiiyo toddobaatan iyo in ka badan ah waxaa waayo waa waa dowr muhiim ah oo dowladnimadii iyo nidaamkii u horseedahayo inuu dalkii noqdo dal dhaqaalihiisii iyo amnigiisii iyo dowladnimadiisii wax laisku ogaado marka waa idinka mahad celinaynaa shaqada wanaagsan oo qiimaha badan oo halkaan ka soo baxday waxaana noogu xudi doonuu bilaaw u yahay qorshahan qorshayaal badan oo istiraatiijiye ah wasaaradda u degan tahay iyo wasaaradaha kale oo dastuurka oo dowlad goboleedyada iyo bulshada rayidka si ballaaran oo waxaa bilaaban doonto dastuurkii oo soo maray guddiyaasha guddiga madaxa bannaan iyo guddiga la socodka ee baarlamaanka ay soo qoreen oo heer farsamo ah taasoo ay la socoto qodobada wadaxaajoodka siyaasadeed oo in laga gala ay tahay taasna waxay noqon doontaa in dhammaan la soo gudbiyo la in keeno ka doodiin taladiinna soo dhiibatiin u dambayntii wuxuu noqon doonaa waxaas dadka laga soo aruuriyey inuu wixii lagu loo bedelo dastuur loo bedelo kadib loogu celiyo hay-adihii mase guddiyaashii farsamada kadibna luga qaanuun uu ku qormo baarlamaankii iyo isteejyadii kale loogu talagalayna markaas ay ansixiyaan marka hawshaan howl bilaab waayo ee wacyigelin ballaaran idinkana in aad tuulooyinkii iyo qaababka kollay lain soo bandhigay oo dadka lagu gaarsiinayo in qaabkaa la adeegsado oo howlahaas aada loogu wado maanta haddaanan ku guulaysano dastuur lagu madaysanya waxaa dhammaanahayo wax walba oo khilaafaad ah waxaa dhammaanahayo dowladda soomaaliya in la aamino adduunku uu aamino wax laisku aaminana waxaa ugu horeeyo dadka waxa ka dhaxeeyo inay wax wada leeyihiin wax kale leeyihiin federaalka waxna waa la isla leeyahay waxna waa la kala leeyahay waxa la isla leeyahay iyo waxa la kala leeyahayna waxaa caddeeyo dastuurka dastuurkaasna waxaa ka dhalanhayo shuruucdii kale oo dhan oo dalka lagu maamulhayay oo nidaaminahayay heerarka kala duwan nidaaminahayay marka reer gobolfor galbeed reer baydhabo aada u mahadsan yihiin marar badan meelaha aan tagna meelaha aada annaga ka wasaarad ahaan wada shaqaynta iyo soo dhoweynta iyo ha noqoto ma aragtay madaxda iyo bulshada rayidka ha noqoto sida wanaagsan aan nalala shaqeeyo sidaas inaan insha allahu aan idinka rajaynaynaa howlwadeennada wasaaradda dastuurka dowladda koonfur galbeedna aada baan wasiirka iyo wasiir ku-xigeenka iyo agaasimaha iyo tiimka aada bay u mahadsan yihiin tiimkana wasaaradanadana sidoo kale insha allah howlahaan meel kasta saas insha allah inay meeshaa noo noqoto waxaan rajaynaynaa wax badan isku soo laalaabano adinkana u diyaargarooba wacyigelin ballaaran oo noocyo badan u kala duwanaa insha allah dhici doontaa aada iyo aada umahadsan noo furmi doonaa de qaybtaan oo maanta qaybihii hore kulley waad ka soo waxayseen wuu noo furmi doonaa waadna mahadsantihiin kusoo dhawaada
ألا يلا بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سقيمة durdul hareera iyo dhuldoog leh dad adduunyaba waa isla wada daneeye daawada taasaafkii doorfayda waa isla wada daneeye duuriya miinkii daalinay dadayaay daawo dhab e deertii muraadka may daliilanga e diinkii quraamad haruunlakii kagdaawayaw daarul abraar daartii qur-aansaarka yaa hadda la furi ashidanti maay haddana udura hadda galangali abshirlay ma aha macal ijaabuu iil hoo qabtay udurkii adakahaay abshay waaysanaysi eebigay hoon diidnaba eedan gadaaway sidaasee deer harunta quraansaarka ee daarul abraar isku dhay mayle etame e ulmikiinka diyaar ee harunta qur-aansaarka ee daarul abraar oo kii daawayaayan tufti uraamed ii daawo dabiici ah kusuubsan heerbal yacni geedo daarul abraar hoo diigsato diinkii quraamadna ka saar so-aalakii kor agriyobo duulul iyo udur korkabali kuduuganay yooba dabeedlo koo rahaayana unkudaytoo deer harunta qur-aansaarka ee daarul abraar udureelkoo kadaaway oo harunta mayba kumid aha ilidadka jinniga iyo sihirka hundirmalaan maanto welwelka waswaaska dabeelo umusawiyaanka tuubinka jilba dhuuraga infekshanka kadhow ragiyahan raabta bawaasiirka in weliba uduro kale oo iidan fara badano aglaga ada diirow meelo lagugu daawaysadiyo xarunta quraansaarka ee daarul abraar xarunta quransaarka ee daarul abraar yamay bakayaale xarajaadkii hore gobob haan boostaajada guur hakaba wali faahfaahintaas dhaan kulli hariir korashale ewerli hal todoba sagaalon lihidun lihidun ama koorto kale ewerli hal sedo afartan lixdan ili konton ishan haddaba bulshoy ballantan
barnaamijkan qaybasha dhexe iyo hasledeyrna ciyaaray gudoomiyaha gobolka banaadir waana ee duqa magaalada muqdisho cumar maxamuud maxamed cumar finish iyo weliba uu soo baaqindiray bulshada ka dhaqan dalka soomaaliya soona sheegay in qof walba oo soomaali ah nanku baahay inuu fikir faylin ha ku kordhiy dalka si horumar landeera
sharafay noo tahay inaan annagoo nabad ah miir qabna yacni taariikhaheennii iyo isbeddelaadkoodii iyo tadawurka aan si miiran usoo bandhigayn runtii hay-ad walba oo ka mid ah hay-adaha dawladda hadday sidaasoo kale ay usoo bandhigto hay-adda ay ay markaas gacanta ku hayso iyo marala marxaladihii kala gedisnaa ee ay soo martay jiilka maanta jooga oo qaarkood oo madaxdii dalka hadda ay yihiinba wax badan oo ayan ogeyn ayaa u baxaya marka wasaaradda dekada wasaaradda dekadaha ee gaadiidka badda dadaalkoodan ay xusuusinayaan jiilalka hadda jooga ayaa dadka wixii lasoo maray aan wax badan kala socon waa uga mahad celinaynaa dadaalkoodaas waxaan ogahay wasaaradaha aan ka liidan ama aan dhihi karo way ka horeeyaan inay joogaan ayaguna ama waaba soo bandhigeen oo anun anaan ka qayb gelin ama way noo soo bandhigi doonaan marka taasi waxay na baraysaa sida yacni soomaaliya ay ahaan jirtay meeshii ay ka soo bilaabmatay meelihii ay soo martay iyo meesha ay hadda joogto ayay cashir kooban nooga noqonaysaa qofku markuu intaas yar oo lasoo bandhigay oo la kaashado akris iyo daraasado caqligiisa intaa uu ku darsado waxa uu soo baxaaya aragti ou wax badan uga ogaa karo wad waxa waddankiisu uu soo maray iyo waxa uu ka mudan yahay hadda qof kasta oo mas-uul oo xilhaaya waxaa laga rabaa biidn illahi alkariim oo anigu aan ka mid ahay inuu iska bareejeeyo ama uu soo bandhigo waxqabad wax ku-ool iyo horumar u ah bulshada inteeda kale dadka hadda aan xilka hayna waa dadka berrito xilka qabanaya anigu intaan soo joogay oo aan siyaasadaha ku soo jiray inta isbeddel ee dhacday inta marxaladood ee aan madax isu bartay anoo joogo weli ay baxeen oo haddana kuwo kale ay yimaadeen wax la koobi kara maaha taasi marka waxay na tusinaysaa inay tahay xilku xilku inuu meertay oo cid kasta oo soomaaliyeed ee aan xil qaban ay dhowdahay xilligii uu xilka qaban lahaa sidaas darteed qof walba waa inuu ka fikira inuu isagu xil iyo shaqo iyo nolol helo kaliya uusan ka fikirinin uu ka fikiro wixii uu dalkiisa kusoo kordhin lahaa waa uga mahad celinayaa madaxda dadaashay ee maantay soo bandhigay sooyaalka dekedaha soomaaliya iyo taariikhdeedii iyo marxaladii ay soo mareen runtii ilaa sagaal marxaladood ayay soo mareen sidaa hadda ay ii sheegayeen howlwadaanadu fursad dheer oo aan mataqaanaa yani aan kula socdo markii warbixinada la bixinayey ee ma helin oo howlo badan oo adag oo aada fahmi kartiin ayaan ku soo daaray markaa inaan idinka soo daaro waa ka cudur daaranayaa waa idinka raalli gelinayaa ballantu ma ayn inaan waktigaa imaad laakiin howlaha i yaallay ayaa mataqaanaa ila ila tegey sidaa darteed ma rabo inaan warka badiyo balse waxaan rabaa dadkeennan kala baxay ee adduunka daafihiisa kala degay ee qaarkood ayaanba fikir ka haysan dalkooda iyo dadkooda iyo doorka loo yacni ay mudan yihiin ee looga baahan yahay ama ay tahay inay ka ciyaaraan in la maseer geliyo la xiise geliyo ayaa mas-uuliyaddeedu ay ay saaran tahay kuwa maanta xilka haaya iyo kuwa dalka jooga ee aan hadda xilka hayn walaalayaal mudanayaal iyo marwooyin ballanteennu waa horumar iyo dalkeenna oo aan ceebihii iyo dhaawacyadii soo gaaray aan ka tirno waan hubaa haddii aan iskaashanno haddii aan horumar iyo mataqaanaa waxqabad aan ku tartanno inaan gaari doonno ama aan gaari karno waan hubaa halka nagu habboon inaan gaaro walaalayaal mar kale waa idinkaga mahad celinayaa martiqaadka aada noo fidiseen sidoo kale waxaan u mahad celinayaa mas-uuliyiinta kala gedisan wasaaradaha kala gedisan iyo howlwadeennada kale ee maantay munaasabaddan nagala soo qayb galay ballanteennu insha allah waa shaqo waa iskaashi waa isgarabsi waa horumar biidn illahi tacala wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakatu
xafaayad junuuna tilmaamo tayada leh xafaayad junuuna xafaayad junuuna weliba waa xafaayada soomaaliya ankatahi fayla xafaayad junuuna iyo halka weliba inhirinaada kortee muddo tumuusac ilaa iyo tumiila masacdood eh xafaayad junuuna weli lakusuubiyey suuf jilacsan xafaayad junuuna iyo halka mambahan inti linghira ama langmari saliid ama fisiliin xalxaba oo xafaayad junuuna ee weli andhika maasa saddexaba oo eh xafaayado kale oo tayaysan hooye macaan xafaayad junuuna si aad tayadiian ogaata ka tijaabi caagid biye
hooyo macaana geeka maybu waa maalintii bilan laakiin walwal adduunya mii haysada bilan weliba iin fududaayase antiyana walbarada anoon walwalaana
bilan waliya awoodkiin siyaasa ini howlaga adduunya marnikin ku surugna
barnaamijkan kulanka warbaahinta warsan qeybasha dhex iyo weli dhugunsahaytana khiyaaray wasiirka wasaaradda maaliyadda xukuumadda federaalk soomaaliya mudane cabdiraxmaan ducaale bayle iyo weliba usutowbar geegaan hiray howlwadeeno ku tirsan shaqaalaha wasaaradda maaliyadda dowladda federaalk soomaaliya oo muddadin dambeyti magaalada towbaranka dareeray soanu ku hadalay xiritaanka tababarka howlwadeenada wasaaradda maaliyadda iyo weliba ku hadalay xanaanka maaliyadeed ee dalka ku jira waa ka wasiirku arrimahaas ku hadalaya waxaan markaa idinka mahad celinayaa aadna ugu faraxsanahay in rag iyo dumarba dadkiina ka shaqeeya wasaaraddan maaliyadda meelaha kala duwan ee ka shaqeeya agreementska heshiisyada cid lala gelayo iyo habka ku soo biishugtay muxuuha heshiisyadaas ka shaqeeyana halkan isugu timaadaan oo shan maalmood ka shaqaysaan arrinta ayada waxay runtii tilmaamaysaa waxaa weeye inaynu tallaabooyin waaweyn soo qaadnay ya oo aan diyaar u nahay inaan adduunka la jaan qaadno in badan baa waxaa layna yidhi soomaalidu diyaar maaha ya maanta tani waxay tusaysaa iyo waxyaalo fara badan oo kaleon soo qabanay inaynu runtii diyaar nahay wasaaradda maaliyadda dadka ka shaqeeya waxay hayaan lacagta dalka u leeyahay bay hayaan ya lacag dalka uleeyahay bay hayaan lasoo ururiyo cashuuraha ayay hayaan lacagtaa wixii lagu qabanayo in laysla ogaado waa waxaa halka ka qaadaysaa weyaan waxaa lagu qabanaya in laysla ogaado inaa yaad halka ku haysaan waxaad ka shaqaynaysaana waa taa wey lacagtii lasoo ururiyey haddii la doonaya wax lagu soo iibsado dadkoo dhan baa laga soo ururiyey cidda wax soo iibinaysaa markaa inay jaanis leedahay ay ka qayb gasho ayaan halkan runtii u joognaa waa dahafuraan wey soo ma dahafuraan in haddaad soo iibsanayso kobiyaa aanad qof uun ka soo iibsanay aad dad badan tidhaahdo waa nima biyaan doonayahay biyaha lacagtii dawladdaa lagu iibinayahay ya inaad ka soo qayb gashaan markaa kolba qofkii kuu ama kuu jaban ama wadeba aduu karaajiyay aad meesha dhigto aad ku soo iibsato oo aan qof gooniya aan la siinin kontraanka muxuuha agreementka habkiibaa markaa laydin berayay loo sameynaya taa benchmarkski iyo thresholdski iyo waxyaalaha faraha badan terminologiga noocaasa ayaa laydin berayay haddana waxaa laydin barayaa markaa qofkii aad wax la saxeexato ya wixii geli lahaa meesha shuruudaha geli lahaa ayaa la ayaa laydin barayaa aa laydin berayey aadna waan ugu faraxsanay waxyaalaha waxaa weeye waddanka lagu qiyaasi karo in la aamino iyo inaan la aaminin ya inaan la aamino iyo aan la aaminin waxyaalaha waxa weeyaan lagu lagu qiyaaso qiyaasteenna weli way way hooseysaa sida laynoo qiyaaso laakiin waa maskaxda dadkaba wax ka dhaadhacday adduunka ya inaynaan waxba adduunka la socon karin baa ka dhaadhacday taasaa doonaynaa inaan inaan bedelno xataa haddaan bedelay weli waxay isleeyihin waa sidoodii bay isleeyihin qaarkood dadka qaarkood marka inaynu arrintaa ka shaqayno oo aan qaanuun ku soconno ya wax wal oo la qabanayo la sharcigu muxuu leeyahay lianna sharciga haddaad ka tagto maxaa ku hor yaalla waxaa ku hor yaalla ra'yigaa iyo ra'yiga qof kale ra'yiga shan iyo tobanka milyan oo soomaaliyeed la kala bixi maayo that's why sharci loo doonanayo loo waxay naga dhexeey aan samaysano hadhow waa la islayn waxbaa la waa la yani waqti dheer bay qaadan laakiin wixii lagu heshiiyey xataa kuwii diidana way ku qasban yihin leanna muxuu weeye lagu heshiiyey weyaan marka marka arrinta heshiisyada iyo habka loo maamulo iyo habka loo maareeyo iyo habka looga baxo heshiiska iyo habka loo galo ya iyo lacagaha halkaa ku jira sida loo loo maanaj loo maareeyo ayaa waxaad baranaysanaa runtii waxa weeye waxa weeyaan waa waa qalbiga waxaan qabanayna weeyaan aada iyo aad baad umahadsantihiin waxaad codsateen in laydin badiyo procurement directorkii iyo d g ba halkan ay fadhiyaan waa in aan waxbaranaa weeye waa inaan waxbarannaa weliba anu waxaan ku daray waxbarashada inaan markaan ka shaqaynayna iyada ku shaqayno waxaan baranay ku shaqayno ya waxyaalo badan oo ka hor imanaya baad arki waxaan awal samayn jirna ka hor imanaya caadada bedelkeeduna way adag tahay adduunka waxa ugu adag waxaa weeyaan baa ladhi caado la bedelo ya caadada kala goosiga inaan joojino weeyaan caadada xaal mastuurka inaan joojino weeyaan ya caadooyinka aan soo baranay for a long time ee ah magoranaysaa fududaynta hawlaha yeegada fududaynta hawlaha inaan joojino weeyaan ya inaan ku shaqayno waxaa lagu heshiiyey siduu yahay oo aan baranno
barnaamijkaana kulanka warbaahinta warsan qaybashay dambe iyo hasladeerna khiyaaray magaalada muqdisho weliba geega ka qabsoomay kulankii golaha shacabka federaalk soomaaliya kulankan ku hadalay ajandayaal dhowr ah oo ku mid haayeen warbixinta hindisa sharciyeedyada ku nagadeen aqalka sare ee baarlamaanka federaalk soomaaliya sida sharciga doorashooyinka qaranka heer federaal sharciga duulista rayidka sharciga jaangooynta iyo tayodhoorka soomaaliya isaasaatoo sharciga tirakoobka qaranka hindisa sharciyeedka heerka warbaahinta hindisa sharciyeedka howlgabnimada iyo xaqsiinta ciidamada iyo saasaato hindisa sharciyeedka reed inferiyoga iyo kaabowga sharciga xisbiyada siyaasadeed ee dalka ku jira kulankun iyo xildhibaanadii golaha shacabka weliba iyo ka ansixiyeen heelka duulista rayidka oo boqol afartii lama mudane oo golaha baarlamaanka soomaaliya ay ku tirsanaayeen iyo codeeyeen kureed waliba gudoomiyaha baarlamaanka golaha shacabka mudane maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan usaahiray kolfadhigii lixaad ee baarlamaanka federaalk soomaaliya usoonanka mahadnage xildhibaanada baarlamaanka federaalk soomaaliya ee muddadan ka shaqeeyay sharciyadii laha ansixiyey iyo haan hadda horyaalaan baarlamaanka federaalk soomaaliya mudanayaal iyo marweyn xildhibaanada sharafta leh ilaah mahaddiisa maanta waxaa inoo xirmaya kalfadhiga lixaad ee golaha shacabka baarlamaanka federaalka soomaaliya sida aad la socotaan kalfadhigan lixaad oo maanta inoo xirmaya wuxuu ka duwanaa kalfadhyadii hore iyadoo shuruucdii iyo howlihii kale ee hortibinta lahaa oo aan qorshaysanay in golaha ay waajibaadkooda dastuurigaa ka gutaan kalfadhigan lixaad shuruucdaas oo asaas u ah dibudhiska dalka kobcinta dhaqaalaha dalka horumar hor dhaqaalaha dalka horumarka dhanka adeega bulshada waxbarashada caafimaadka dibudhiska kaabayaasha dhaqaalaha hirgelinta nidaamka axsaabta badan iyo nidaam doorasho oo ay ku kalsoonaan karto shacabka kalsoonaan karaan shacabka soomaaliyeed uu golaha waajibaadkiisii dastuurigaa ka gutay ilaah ayaa mahaddaasi iska leh shuruucda hindis sharciyeedyada oo madaxweynaha uu soo saxiixay ayaan ku hormaraynaa hindis sharciyeedka heshiiska caalamiga naafada madaxweynaha uu soo saxiixay sharciga dhismaha guddiyada la dagaalanka musuq maasiga musuq maasuqa madaxweynaha uu soo saxiixay sharciga dakhliga madaxweynaha waa saxiixay warbixinta xisaab xidhka labada kun toddobiyo tobanka madaxweynaha waa saxiixay hindis sharciyeedka dheelitir dheelitirka ee siyaasiyiinta soomaaliyeed weli lama saxiixin madaxweynaha ayuu la yaalaa heshiiska midowda africa ee badbaadinta dadka ku barakacay ee gudaha africa madaxweynaha wuu saxiixay heshiiska quseeya ilaalinta hidda dhaqameedka iyo midka dabeeciga madaxweynaha wuu saxiixay heshiiska ilaalinta hidda dhaqameedka aan muuqan madaxweynaha wuu saxiixay hindis sharciyeedka shirkadaha ganacsiga madaxweynaha wuu saxiixay hindis sharciyeedka maamulka iyo maaliyadda madaxweynaha waa saxiixay hindis sharciyeedka betroolka madaxweynaha waa saxiixay heshiiska heshiiska ka mid noqoshada hay-adaha damaanadda maalgashiga ee tarafyada badan madaxweynaha wuu soo saxiixay wax ka beddelka sharciga furdooyinka madaxweynaha loo diray ee wax ka beddelka sharciga iibka qaranka saas oo kale madaxweynaha ayuu la yaallaa hindis sharciyadada hadda oo aan gudbin doonno oo maanta la ansixiyey waa hindis sharciyeedka hindis sharciyadada dib u eegista sharciga saxaafadda hindis sharciyeedka howlgabka iyo xaqsiinta ciidamada qalabka sida hindis sharciyeedka statistikada soomaaliyeed ama hindis sharciyeedka tirakoobka qaranka hindis sharciyeedka duulista rayidka hawada hindis sharciyeedka tayabdhowrka intaasna intii maanta aan ansixnay iyo saddexda kaleba madaxweynaha kuwaana maanta loo gudbin doonaa gadaal gadaal ay jiraan gadaal loo- En, ah, eh, waxaan u malaynayaa sharciga doorashooyinka wuu ka duwan yahay shuruucda kale marka si gaara in loo xuso ayuu mudan yahay shuruucdan kale waa muhim laakiin kaas dardaar kalaan rabnaa inaan raacayno marka en, shuruucda kale oo ka soo noqotay aqalka sare ee aaday u badan yihiin marka en, dhammaan ma akrin karno laakiin inaad la socotaan waana la qeybin doonaa waa laydin qeybin doonaa inta kaloo hartay Eh, sharciga doorashooyinka qaranka sharciga doorashooyinka qaranka wuxuu ka mid yahay shuruucda ugu muhiimsan kalfadhiga lixaad markuu furmayay waxyaabaha aan ballan qaadnay ka mid tahay in golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka soomaaliyeed uu diyaarin doono sharci doorasho qaran oo labada kun iyo labaatanka doorasho lagu aado ama axsaabta siyaasadeed ay ku tartamaan ama waddanka doorasho uu ku aado runtii xildhibaanada sharafta leh gaar ahaan guddiga kumeel gaarka ahaa ee doorashada sharciga aan u dhiibnay ee doorashada sharciga doorashada aan u dhiibnay aadaan ugu mahadcelinayaa waxaan kaloo rabaa inaan u mahadceliyo guud ahaan golaha shacabka ee baarlamaanka oo runtii ay tahay in aad loogu farxo in uu ku ansixiyey boqol toddobaatan iyo kow cod uu ku ansixiyey sharciga doorashooyinka qaranka taasina waxay tusaysaa in xildhibaanada halkan fadhiya ay diyaar u yihiin waddankooda inay horumar gaarsiiyaan ay ka fikirayaan waddankooda mar walba isbeddel inuu ka dhaco oo micnaheed uu yahay isbeddel horumar samaynaya Ee, sharciga markuu soo noqday maantana sharciga maanta markuu soo noqdayna aadaan ugu faraxsannahay oo dhammaantiin waa ku faraxsantihiin in golihii shacabka iyo aqalka sare wada shaqaynaya oo ayagana dhinacoodii ay soo ansixiyeen guddigii halkan ay noo soo noo xaqiijiyeen nuxur inaan laga soo bedelin oo badi qor- een, qoraalladii iyo sidaan u dhignay ayagana ay ay ku soo ansixiyeen waxaan rabaa marka inaan sheego shaqooyin badanaa noogu dhiman sharcigan doorashooyinka kalfadhiga toddobaad ilaahay nafta hadduu noo gaadhsiiyo oo aan caafimaad qabno shaqada noo taalla way ka culus tahay shaqooyinkii kaloo noo yihiin waa la socotaan sharcigan doorashada waxaa loogu talagalay hay-adaha federaalka in lagu doorto waxaa loogu talagalay in lagu doorto labada aqal ee baarlamanka iyo madaxweynaha markaas kadibna sida qodobka siddeetan iyo sagaalaad uu sheegayo baarlamanka uu doorto madaxweynaha waxaan rabnaa marka sharcigan maadaama federaalka loogu talagalay waxaa xaq u leh baarlamanka federaalka ah inuu ka shaqeeyo sharcigan ma aha waad akhriseen waa ansixiseen sharci loogu talagalay xildhibaanada ama mumaailiinta een, ah, dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka ma aha sharcigan waxaa lagu dooranayaa madaxweyneyaashoodna laguma dooranayo ayagana laguma soo dooranayo sharcigan waxaa lagu dooranaya golaha shacabka iyo aqalka sare sharcigan markaa fiidisaan waa qodobka lixdan iyo afaraad iyo toddobaatan iyo labaad uu ka kooban yahay labadaas golaha shacabka iyo golaha aqalka sare doorasho dadbanay ku imaan jireen tii unbaa waxaa la leeyahay dadbanaanta ka soo noqda ee jidka ha la maro marka een, waxaan eh, dhammaan bulshada soomaaliyeed u sheegaynaa baarlamanka soomaaliyeed wuxuu diyaar u yahay waddankan horumar la taaban karo oo hadday noqon lahayd shuruucda een, lagu horumarin lahaa inuu diyaar u yahay marka mar labaad waan idin mahad celinayaa waxaan ugu talagalnay kalfadhigan in xaflad loo sameeyo haddii alla idmo maalinta khamiista oo berrita ah habeenkeeda jimcaha uu soo gelayo xaflad aan u samayno oo aan ku gebagabaynayno een, ah, een, kalfadhigan hadda noo xirmayo isla markaasna waxaan idin sheegayaa waad la socotaan xoogaa yaraan dhaqaaqnay bisha hadda waxaa ka dhiman taqriiban iska toban maalmood aan dhahno muddada fasaxa aad ku jirtaan waa bil keliya ogaada hal bil aad fasaxa ku jirtaan abril horaanteeda ama kowdeeda kalfadhiga toddobaad wuu furmaya ka hor waxaan ka shaqayn doonaa shaqooyinka een, ah, xafiiska ayaan ka shaqayn doonaa tallaabo kastoo annaga aan qaadayno tallaabo kastoo aan qaadayno een, ah, inta aad fasaxa ku maqan tihiin gurubyaa jira ama xogeeyaha een, ah, ee, golaha shacabka asagaa laga rabaa mar walba inuu wargeliyo xildhibaanada oo message u diro een, ah, een, ah, waxaa la qiibiyey maanta een, hindis sharciyeedka dib u eegista iyo kaabista sharciga xisbiyada siyaasadda dalka kaasna waxaan jecelnahay eh, markaan soo noqonno haddii ilaah nafta noo gaarsiiyo in kan ugu horreeyo annaga aan ka doodi doono oo noqon doono marka runtii mar labaad iyo mar saddexaad waan idin mahad celinayaa waxaa maanta noo xirmay kalfadhiga lixaad ee golaha shacabka ee baarlamanka federaalka ah hada wabilaahi towfiiq asalaamu calaykum waraxmat ullah
guud ahaan akhyaari barnaamijkan kulanka warbaahinta warsan wasiina darirsiano maxamed cabdiraxmaan cabdulle waana hasaari muxudiin xasan maxamed xusni dhinacsan aadan gacanweynku jeysadaay wadaakay cabdinaasir axmed mayow weliba dhammaantaan siinkugu tabaana sidaas iyo ammaan allah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu